yeshuuca cutubka labaatanaad markaasaa rabbigu yeshuuca la hadlay oo ku yidhi la hadal reer binu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sooca magaalooyinkii magangalka oo aan idinku sheegay muuse in gacan ku-dhiiglihii qof dilaa isagoo aan u kasayn oo aan badheedh u samayn uu halkaas u cararo oo waxay idiin noqonayaan meeshaad ka magangeli lahaydeen kan dhiigga ka aarsada oo magaalooyinkaas middood waa inuu u cararaa oo waa inuu istaagaa iridda magaalada laga soo galo oo xaalkiisa waa inuu u caddeeyaa odayaasha magaalada oo iyana waa inay magaalada soo geliyaan oo meel siiyaan inuu la degganaado oo haddii kan dhiigga ka aarsadaa uu soo eryado markaas waa inaanay gacankudhiiglihii gacantiisa gelin maxaa yeelay kaasu wuxuu daraskiisa ku dilay kama oo horena ma uu u nabcaan jirin oo magaaladaas waa inuu degganaadaa ilaa uu xukun isu hor taago shirka iyo ilaa uu ka dhinto wadaadka sare oo jiri doona waayahaas oo markaas kadib gacankudhiigluhu waa inuu noqdaa oo waa inuu magaaladiisii yimaadaa iyo gurigiisii ilaa magaaladii uu markii hore ka cararay oo waxay sooceen kadeesh oo ku tiil galili oo ah dalka buuraha leh oo reer naftaali iyo shakeem oo iyana ku tiil dalka buuraha leh oo reer efrayim iyo kiryad arbac oo ah xebroon ee ku tiil dalka buuraha leh oo reer yahuudah oo webi urdun shishadiisa meel yaraxoo u dhow oo bari ka xigta waxay ka sooceen beser oo ku tiil cidladii ku tiil bannaankii qabiilka reer ruubeen iyo raamood oo ku tiil gelicaad oo ay qabiilkii reer gaad lahaayeen iyo goolaan oo ku tiil baashaan oo ay qabiilkii reer manaseh lahaayeen intaasu waa magaalooyinkii loo doortay reer binu israa'iil oo dhan iyo qariibkii dhexdooda degganaa in ku alla kii qof dila isagoo aan u kasayn uu halkaas ku carari karo inaannu ku dhiman gacanta kan dhiigga ka aarsada ilaa uu hor istaago shirka